waxaan u imaanaynaa heshiisyadii muddadii lixda bilood eed madaxweynaha ahayd ay dowladaada gashay oo runtii aad moodo in ama laga goos haysto ama farta lagu fiiqayo aan tusaale usoo qaadano heshiiskii badda oo dhowaan baarlamanka uu diiday ka madaxweyne ahaan sheekh shariif sideed u aragtaa taas
marka ugu horeysa dowlad waxaa laga marmaan inay heshiis gasho waa imaanaysaa waxa dowladdu ay ka hadlaysa ama xukuumaddu ay ka hadlaysa uu wax la wada gartay oo la fahmi karay ahaayeen laakiin haddana waxaa dhacda nasiib daro dad badan in ay sameeyeen brobagando kasoo horjeeda heshiiskaas baarlamaanka sida aad la socotid waxa uu xaqa u leeyahay waxay tahay heshiis inuu buriyo laakiin kan heshiis ma ahayn waxaa isafgarad si kastaba ha noqoto dalalka dariska haddaysan jirin wada hadal oo wixii lagu kala aragti duwan yahay aan laga helin aan laga wada hadlin taas waxay keenaysaa dhibaato ayay keenaysaa marka waxaan u caddaynaa shacabka soomaaliyeed cid maanta u taagan inay dalkaas qayb ka mida ama taako ka mida bixiso ma jirto heshiisna ma ahayna wuxuu ahaa is-afgarad ujeeddada laga lahaana waxay ahaaday in un-ka la geeyo maxay ahaato codsi cusub in la geeyo maadaama dhowr iyo toban sano aysan arrintaas u dhicin arrintii hadda waa dhacday oo waa la gaarsiiyey hadda qorshaha loo baahan yahay wuxuu noqonaa in qoraalkii oo tiftiran iyo xuduudda annagu aan sheeganayno aan leenahay baddeenna waa ku egtaha in la gudbiyo taasaana aaminsanahay qof kasta oo qabay shaki inay uga bixi doonto
marka maadaama hadda heshiiskii baarlamanka uu diiday ka madaxweyne ahaan dad badana ku dhegaysanaya maxaa lagaa qori karaa heshiiskaas ma u dhammaatay ama isgafaqaradkaasi wax dib ugu soo noqonayo ma ahan soomahan qadiyadda soomaaliya heshiiskaas dantii laga lahaa waa laga gaaray waaba laga gudbay hadda waxaa loo baahan yahay si rasmiya in loo diyaariyo yacni is-afgarad oo heshiis rasmiya hadda in la diyaariyo loo baahan yahay